barnaamijka dhallinyarada maanta
dohor wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo cabdiqaadir maxamed mursal
qodobada aan idin hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro somalilan ka hirgelisay warshad soo saarta cabitaanada fudud iyo caanaha iyo buskudka
caqabadan hayse ugu weyn waxaa weeyaan beeralayda waxaan u baahannahay inay helaan ka gudbaan sancadii casrigii hore ay u gudbaan casriga cusub sida green house u gudbaan solar u gudbaan laga gudbo matoorkan shidaalka xabagta la daaray sumahan iyo waa inay helaan tababaro waxaan ay abuurayaan cudurrada ku dhacay sida loo zuulin lahaa waa inay helaan daawooyin taya leh qodobada kale e aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid a heestaasi ciyaarihii iyo dabcan qodobo kalena waxaan idiinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a marka horese warkii dunida
kuuriyada waqooyi ayaa dalkeeda si kumeel gaar ah uga mamnuucday inay soo galaan dalxiisayaasha shisheeyaha si ay uga hortagaan khatarta faafitaanka fayraska cudurkan aan la aqoon ee ka dilaacay dalka ay dariska yihiin ee shiinaha tallaabadan ay ku joojinayso dalxiisayaasha ayaa dhaawacaya dhaqaalaha dalkaasi kuuriyada waqooyi oo cunuqabateyn xoog leh ay saaran tahay dhinaca kale dowladda bakistan ayaa khamiista maanta ah ku dhawaaqday in mas-uuliyiinteeda garoomada diyuuradaha ay bilaabaan baaritaan ay ku sameeyaan dadka ka imanaya dalka shiinaha iyagooo ka baaraya cudurka ku faafaya dalkaasi shiinaha mashaariic horumarneed oo kaabayaal dhaqaale ah oo shiinaha uu ku maalgashaday balaayiin doolar oo gudaha bakistan ayaa keenay inay kordhaan dadka isaga kala gooshaya labadaasi dal oo ay ku jiraan kumanaan shaqaale oo shiinaha u dhashay
dowladda waddanka baakistan ayaa khamiistan maanta shaaca ka qaaday in mas-uuliyiinta waddankaasi ay ku amrayso inay baadhitaan ku sameeyaan dhammaan dadka ka soo safraya dhinaca waddanka ay dariska yihiin ee shayna waddankaasi oo dhowaan shaaca ka qaaday inuu ka dilaacay xanuun fayrasa oo ku dhacaya neef mareenka kaasi oo u eeg calaamadaha lagu garto xanuunka hargabka dowladda shiinaha ayaa ka wada mashaariic horumarineed oo ku kacaya balaayiin doolar waddanka baakistan taasi oo keentay in boqolaal dadihii ay maalin kasta iskaga gooshaan labada waddan ee deriska ah waddanka baakistan waxa ay mas-uuliyiintu shaaca ka qaadeen in ugu yaraan afartan diyaaradood oo ka yimaada waddanka shiinaha ay soo degaan gegooyinka diyaaradaha caalamiga ah ee waddankaasi baakistan kuwaasi ay ku jiraan magaalada karaaji iyo magaalada ugu weyn oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi baakistan magaalada lahor iyo weliba magaalada caasimadda waddankaasi ee islaamabad
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington sidii aad ku maqlayseen furitaankeenii barnaamijka haddii aan dib ugu noqdo dhegaystayaal dhallinyarada iskaashatada beeraleyda magaalada boosaaso ayay ahayd halkii aanu ka niri magaalada boorama ama somalilan dhallinyarada iskaashatada beeraleyda magaalada boosaaso ayaa ka hadlay caqabadaha ka hortaagan wax soo saarkooda beeraha iyo inay kor u qaadaan tabcashada beerahooda xilli ay jiraan dhallinyaro badan oo ku shaqaysata beeraha yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada boosaaso iskaashatada beeralayda magaalada boosaaso ee gobolka bari oo waraysi siinayay barnaamijka dhallinyarada v o a ayaa ka hadlay caqabadaha haysta wax soo saarka beeralayda iyagoona sheegay in caqabadaha haysta ay ka mid tahay inaysan haysan qalabyada casriga ah ee lagu falko beeraha iyo weliba inay ka gudbaan matoorada ay ku shubaan shidaalka si ay u soo jiidaan biyaha waxayna ku taliyeen inay helaan soolarka qoraxda ku shaqeeya oo ka dhaqaalo yar markay isticmaalayaan matoorka shidaalka lagu shubo gudoomiyaha iskaashatada beeralayda gobolka bari axmed maxamed muumin ayaa sheegay in caqabadaha haysta ay ka mid tahay tababaro la-aan iyo weliba inay helaan sancooyinka cusub ee lagu sarco beeraha si ay u soo saaraan qudaar caafimaad qabta
caqabadan haysa ugu weyn waxaa weeyaan beeralayda waxaan u baahannahay inay helaan ka gudbaan sancadii casrigii hore ay u gudbaan casriga cusub sida green house u gudbaan solar u gudbaan laga gudbo matoorkan shidaalka xabagta la daaray sumahan iyo waa inay helaan tababaro waxaan ay abuurayaan cudurada ku dhacay sida loo zuulin lahaa waa inay helaan daaweyn taya leh aan ku baraarujin lahayn wasaaradaha iyo hay-adaha in gacanta la saaro daawo kuwaalad leh siirar kuwaalad leh iyo maalgashi loo sameeyo beeraleyda iyo nambarka labaad oo wuxuu yahay in lagu dhiirigeliyo maadaama ay yihiin dadkii ma aragtay u ahaa lafdhabartii shaq abuur looga dhigo looga dhigo looga saaro baagmuudada muxuu ahaa caqabadaha horyaalana sidii sharci looga horqaadi lahaa waayo hay-adaha sanadkaas cusub soo socdo in la helo database lagula xisaabtamo beeraleydana diiwaangelintooda la helo taas waa fariin waa badan yihiin kaash korobka waa badan yihin noocyo badan buu leeyahay qudaarta yaanyada barbarooniga bashasha adugu waxaan xooga la saarin waa baradhada iyo muuska laakiin wixii kale saytuunka iyo liidhanaanta iyo qaraha iyo basbaaska iyo batiiqa iyo kaaba waxyaalaha qudaartao dhan aad baa loo aad bay u abuureen beeraleyda gobolka bari weliba ku magac dheeryihiin ama ay soomaaliya beeraha kale ku dhaamaan waa timirta oo u dheeryihiin gobolka geeska africa taas waxa weeyaan waxbalaal wax walbay leeyihiin mid baa beertii ka gubanaysaa mid baa muxuu aha nolosha hay gaarsiinaysaa nin bay meel laxad gaarsiinaysaa beeruhu marka wax walbaa leeyihin oo lama oran kara maanta waa wada kaafisay laakiin dadku waa dadaalayaan dadaal bay kuda jiraan nolol maaliskay ka ridanayaan ilmahay ku korsanayaan waxbay ilmahooda ka baranayaan aad iyo aad bay xoogooda iyo hantidooda u saareen dadkii tijaarta ganacsadayaasha reer booso ayaa wada beeraley ah oo maanta beeraha ku tiirsan oo ama timir ha abuuraan ama liindhanaan ama saytuun ha abuuraan ama qudaarta ha abuuraan aad iyo aad beeraha ku tiirsan yihiin sidoo kale gudoomiyaha iskaashatada axmed maxamed muumin ayaa sheegay inay ku howlan yihiin beeralayda dhallinyarada ah sida ay u beeri lahaayeen dalagyo aan ka bixin beeraha gobolka bari islamarkaana uga yimaada koonfurta soomaaliya iyo weliba waddamada afrika qaarkood waxaana uu ku teliyey in xoogga la saaro sidii dhallinyarada loogu dhiirigelin lahaa wax soo saarka beeraha puntland waxay nooga keenaan oo aada u keenaan waa mooska iyo waxay keenaan limabeelada insha allah intaas bay hore aada uga keenaan koonfurta waxaa weeye waa dareemi karta etoobiya wuxuu noogu yimaadaa baradho baradhadaas keliya uma yimaado puntland beeraleyda iyo dadka degan koonfurta waa la geeyaa waqooyi waa la geeyaa yaman waa ka timaada baradhada waxyaalaha anaga aan noo bixin waa mooskaas waa baxa meelo ma badna laakiin majorika qudaarta kaash korobka weeyaan oo daruuriga ah yaanyada bashasha iyo liindhanaanta iyo kaabashka iyo barbarooniga waxyaalahan kaash korobka lafiya waa aad buu u baxa muxuu ah waxyaalaha aan noo bixin oo noogu yimaadana waa mooska iyo limacaanta iyo inta kale alxamdulilah puntland xiliga qaarkood xiliga dabeesha kacda xagaago kale ha yaraato laakiin haddoo kale yaanyadu meel walba aad bay u tuunsan tahay suuq u gaara ma lahan dadka ka ganacsada qudaarta laga keeno beeraha gobolka bari balse gudoomiyaha iskaashatada gobolka bari ayaa wasaaradda beeraha puntland ugu baaqay inay helaan dadkaasi suuq u gaara oo lagu iibiyo qudaarta waxaan ka codsanaynaa waa iloobsanaa wasaaradda deegaanka iyo beeraha iyo isbeddelka cimilada waxaan ka codsanaynaa in ay marketing u sameeyaan degmada boosaaso duqo magaalada waan ka codsanaynaa oo mas-uulka ah degmada boosaaso in loo sameeyo marketing meel ay ku keediyaan ama ay kusoo dejiyaan qudaarta ay keenayaan magaalada kabacdina la geeyo suuqa si loo geeyo marketing weli hadda boosaso kama jiro waa lasoo qaadaya suuqa weyn baa la keenaa baabuurta suuq weyn harkas saxmad miiran ayadoo xirayso waa runtaa waa ka jiraan laakiin weli maan hayno meel marketing in loo gado oo in loo gado ay kusoo dejiyaan kabacdina ay baraanji ahaan u keenaan suuqa hoose waa suuqa weynaa ee la oran jiray suuqa boosaaso kii beerta ka keenay iyo kii muxuu ahaa tafaariiqda qaadana intuuba hal meel ku wada yimaadaan waxaa loo baahnaan lahaa meel marketing hotor lagu soo dejiyo kabacdin loo baranji gareeyo la geeyo maaragtay baranjiyada ay u baahan yihin qudaarta ku ganacsadaan si kastaba ahaatee beeraleyda magaalada boosaaso ayaa wada dadaalo ku aadan inay kordhiyaan qudaarta noocyadeeda kala duwan haddii ay helaan wax walba ay uga baahan yihiin maamulka puntland iyo weliba hay-adaha taageera beeraha si loo dardargeliyo tabcashada beeraha iyo wax soo saarkooda yuusuf maxamuud v o e boosaaso haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii cafis baan ka doorbiday waxaa ku luuqeynaya fanaanka qadar keyow
Ama iyo
heestaasi cafis iyo fanaanka khadar kiyow intaa haddii aynu kaga nimaadno haatana laascaanood qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa loo fidiyey tababaro ku saabsan dhinacyada shaqada iyo qaabka ay siyaasadda uga qaybgeli lahaayeen wariyaha v o eda cabdikariin cabdilaahi olol ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada laascaanood magaalada laascaanood oo xarunta gobolka sool dhallinyarada siyaasiyiinta ee ku jira siyaasadda gaar aan kuwa golaha deegaanka ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhallinyarada kale ugu baaqay inay siyaasadda ka qayb qaataan ka qayb qaadashada siyaasadda iyo in tababarada ay ka faa'iidaystaan xildhibaan nuurudiin waa nin dhallinyaraha waxa uu ku tirsan yahay golaha deegaanka ee degmada laascaanood ee xarunta gobolka sool ugu horrey barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a ayuu uga warramayaa muhiimadda ay leedahay ku biirista inay dhallinyaradu ay ku biiraan siyaasadda
dhallinyaradu inay ka qayb qaadato siyaasadda waa fursad dahabiya taasoo loogu talagalay in dhallinyaradu aqoontooda kor isugu soo qaado waayo siyaasaddu waxay u baahan tahay caqli fiyow xoog cusub iyo dhallinyaro wanaagsan oo ka qayb qaadanaysa haddii mar walba la eego dadka waaweyn ama la yidhahdo dadka waaweynubaa siyaasadda ka qaadan kara waa waxyaalaha dhallinyarada u sababaya inay tahriibaan dib u dhaca moorajab ku yimaadaan maandooriyayaasha isticmaalaan si ay u yaraadaan maandooriyayaasha iyo dhibaatooyinka waa in dhallinyaradu tababaro badan qaadataa waa inay iyaga caqli fiyowla iyaga dunida wax kusoo kordhaya waa inay mar waliba isu soo istaagaan si ay siyaasadda uga qayb qaadan lahaayeen dhallinyaradu waxa ay gaadhsiin kartaa meel wanaagsan ummadda marka waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada kale hadda waxaad wadaan tababar ku saabsan dhallinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda iyo qaabka shaqada oo gabdhihi wiilalba isugu jira bal nooga war runahaantii tababarkan wuxuu hormuud u yahay mashruuca g b l g ga waxaanu ku kobcinaynaa aqoonta dhallinyaro faraha badan ee magaalada joogta hadda waxaa jooga waraa ilaa labaatan hablood oo ka shaqeeya degmada xarunta dowladda hoose taasi waa fursadaha dahabiga ee golaha deegaanka uu soo kordhiyay in dhallinyaradu ay ku dayato markay aragto dhallinyaradii kaleo siyaasadda soo gashay oo xarimihii dowladda ka shaqaynaya si aqoontooda kor loogu qaado kolada adigu waxaad ka mid tahay dhallinyaradii siyaasadda kusoo biiray golaha deegaankaad aad ka mid noqotay waxyaabahaad is leedahay waa kaga wanaagsan tihiin oo ka dhallinyarahan waad qabateen maxaa ka mid a taa tusaale oo ah degmada sidaanuu horumarinay waayo xillig annaga ka hor waxaa siyaasadda ku jiri jiray dad waaweyn kuwaas intooda badan aan mustaqbalka dambe siyeegi jir lakiin anu nin dhallinyara maadaama nahay berri ka maalin waxaan ummadda la hortago baan horumarsanayaa waayo siyaasadaydi iyo noloshadii mustaqbalkaygiiba waa curdin si aan mustaqbalkayga dambe wanaag u dhisto mar waliba qofka dhallinyarada hamigiisu waxaya inuu hagaajiyo waxna horumariyo waxyaabaha ugu muhiimsan maxaa ka mid a markuu qofku doonaya dhallinyarada siyaasadda kusoo biiro ama caqabadaha haday jeer la kulmi karaya ama idinku aad aragteen kole waxaa ka mid a marka aad siyaasadda ka cusubto nin dhallinyaro tahay dee dadka kaaga horreeye waaweyne in badan way ka hor istaagayaan jaalan jacarqalado badan baa ka hor imaanaya kuwaasoo hadafkooda iyagu yahay inaan maskax fiyooba cusub aysan meeshan kusoo kordhin oo ama dhallinyaro horumarsana aysan meesha imaan oo inta badan siyaasadda soomaaliya oo idilba waxa rakaadiyey waa dad waaweyn oo aanu ogoleen fursaddii dhallinyarada inay hor istaagaan dhallinyarada ma laga fishaa markay ku biiraan inay wixii loogu talagalay qabteen oo door fiicanna ka gaadheen kuwa kalena ku dayan karaan haa boqolkiiba boqol talooyinkaa soo jeedinaya waxay tahay in dhallinyarada reer somalilan ama soomaaliyaba ama qof kastoo afka soomaaliga ku hadla inay aqoon ahaan marka koobaad isu dhisan qofku marka uu waxbarto buu dadka wax ka bedeli karaa islamarkaana ay ka qayb qaataan siyaasadda si horumar loo gaadho sidoo kale tababarka dhallinyaradani ka faa'iidaysanaysa waxaa ka mid ah aadan mubaarak xareed ugu horreyn waxaan ka weydiin doonaa waxyaabaha uu ku saabsan yahay tababarkan iyo waxay ka faa'iideen cabdikariin oo waxyaabahaan tababarkan ka faa'iidna waxaa ka mid a dee horta dee tababar midkan la mida laascaanood moo iman waxaa weeye waa tababarkii noogu horreeyey wax badan baana ka faa'iideynaa habmaamulka iyo maaraynta waxaa weeye marka hore iyadan xafiiska lagu geen waa inaa khibraddeeda leedahay laascaanood maanta waxay cagta saartay dhabbihii horumarka marka waxaa weeye tababarkan waxaan uga faa'iidaysanaynaa aqoon kororsi isbeddel saan ugu samayn lahayn xafiisyada maamulada waa garta bal ka waran casharada waxyaabahay ku saabsan yihiin iyo waxa ugu badan ee xoogga lagu saaraya iyo waxaad ka fahanteen waxa ugu badan xoogga loogu saaraya waxa weeye inuu shacabku ka yimaadaan cabashooyinkooda la qabto waxaa kaloo ka mida dadka horta marka ugu horeysa bal in kulan isweydaarsiya oo dee maaragtay dadku waxay u baahan yihiin mashaariic ay u baahan yihiin inaad dee dadka hanan kartid waxyaalahaasaan ku baranaynaa balka waran waa markii kugu horreysay adigoo kale aad tababarkani gelayso muhiimadda uu kuu leeyahay inaad fahantid qaab dhaqanka siyaasadda iyo
qofku waa inuu niyad uu ka yahay qof wax higsan kara dhalinyarada waxaan usoo jeedin lahaa say siyaasada iyo horumarka gobolka iyo wax walba de maaragta haddaad tiraa laakiin waxba waxaas anugu ma doonayo shaqaba shaqay kuu dhiibaysaa marka waxaan dhalinyarada leeyahay horumarka ka qayb qaata bulshada reer laascaan oo fursadaha ka faa'iidaysta qabyaalad waa laga baxay qof walba waa aqoontaadu meesha ku dhigto tobabarkan ayaa waxa uu yahay kii ugu horreeyey ee dhalinyarada xafiisyada kala duwan iyo kuwa iyagu siyaasadda daneeya loogu qabto magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool gaar ahaan dowladda hoose ee degmada laascaanood oo ay tababarkani ku qaadanayaan cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
aad buu mahadsanya cabdikariin olol xaatannaha waa dhinacii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno shalay waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska nadiga kubadda cagta manchester united ayaa guuldaro mar kale xanuun badan la soo daristay kadib markii gegadeeda old traford ay guuldaro kala kulantay naadiga banley oo ay wada kulmeen waa guuldaradii isku xigta oo naadiga manchester united la soo darista kadib markii dhowaanta naadiga liverpool ay sidoo kale guuldaro laba gooli waxba kala kulantay ciyaaryahan chris wood ayaa daqiiqadii soddon iyo sagaalaad goolka koowaad naadiga banley siri u dhaliyey waxaase mar kale laba gool iyo waxba ka dhigay ciyaarta ciyaaryahan rodriguez daqiiqadii konton iyo lixaad taageerayaasha manchester united ayaa aad uga caraysan qaab ciyaareedka soolsha ee naadiga manchester united waxaana ay falanqeeyaal ciyaareed iyo taageerayaashuba ay aaminsan yihiin in sabka ciyaaraha ee naadiga manchester united uu yahay kii ugu xumaa muddo soddon sannada naadigaasi manchester united soo mara iyadoo hadda qaar ka mid a ciyaaryahanada naadigaasi ay ku tashato ay dhaawacyo uga maqan yihiin waxaa sidoo kale la dheelay kulmo kale oo horyaalkaasi ka tirsan naadiga tottenham ayaa guushii ugu horreysay ee sannadka labakuniyolabaatanka premier leaga ka gaartay kadib markii naadigaasi ay gegada tottenham hosper ay ku ciyaarto ay ku marti naadiga kubadda cagta ee norwich city ciyaartaasna waxaa laba gooli gool ku adkaaday naadiga tottenham hotspur ciyaaryahan deli ali ayaa daqiiqadii soddon iyo siddeedaad goolka koowaad naadiga tottenham u dhaliyey waxaase naadiga kubadda cagta ee norwich city u barbariyey daqiiqadii toddobaatanaad ciyaaryahan timu buki kaasoo rigooro ahaa ha yeeshee hong minson ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo sagaalaad gool kale u dhaliyay naadiga tottenham guushana raaciya naadigaasi tottenham waxaa ka maqan ciyaaryahanno dhowr ah oo weerarka ka mid ah qaarkood oo dhaawacyo uga maqan naadigaasi tottenham hotspur leicester city ayaa afar gool iyo gool waxay kaga adkaatay naadiga kubadda cagta west ham united kadib kulan ka dhaca gegada king power stadium ee naadiga leicester city ay ku ciyaarto maanta naadiga horyaalka hogaaminaysa ee liverpool ayaa la ciyaari doontaa naadiga wolves waxaana naadiga liverpool ay weli doonaysaa in ay sii xajisato guuldaro la-aanteeda horyaalka dalkaasi oo ay hadda ku hogaaminayso dhibco gaaraya ilaa iyo saddex iyo toban dhibcood oo naadiga manchester city ay ka sarayso hase yeeshee naadiga liverpool waxaa baaqi u ah kulanka maanta ay ciyaarayso iyo kulan kale oo weli baaqi u sii ah dhinacayo dalka talyaaniga waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan kwarafanalaha kooba italy naadiga yuventus ay ku durdurisay naadiga rome iyagana kaga awdroonatay saddex gooli gool xiryan cristian ronaldo ayaa goolasha ku furay kadib markii caawimaad uu ciyaaryahan gonzalo iguayin labada gool kale waxaa u dhaliya naadiga yuventus ciyaaryahanada rodrigo iyo leonardo banucci goolka madiga naadiga rome ay la timid waxa uu ahaa gool iska dhaliyey gulwadaha naadiga yuventus jonligi buffon kooba delarrey ee dalka sbainna naadiga ibiza ayaa waxa ay laf dhuun gashay ku noqotay naadiga barcelona kadib markii labada naadi oo wada ciyaaray ciyaartooda ku dhammaatay laba gooli goolo naadiga barcelona si dirqiya ku awodroonaatay oo weliba daqiiqadihii dheeraadka lagu daray sagaashanka daqiiq markii ay dhammaatay oo ciyaaryahanka naadiga weerarka uga ciyaaree barcelona antwa grisman u dhaliyay goolkii guusha naadiga barcelona ayaa sidoo kale barbaraysay daqiiqadii labiyo toddobaatanaad oo uu grisman u dhaliyey goolka bareedada inkastoo goolka naadiga barcelona loogala hormaray daqiiqadii sagaalaad oo uu ka dhaliyay ciyaaryahan bareed naadiga real madrid ayaa saddex gooli gool kaga adkaatay naadiga yunanistas de salamanka dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo jirto
waa hagaag dhegaystayaal jamaal axmed cusmaan ayaa ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa heesta axdi iyo fanaanka axmed shariif kiler
ninkii uufintiisa adkaato itaalna loo waayaa adduunka ku uraaye ninkii jira ka amaana helaaye amaana helaaye eediisa mafuushe inkii jira ka amaana helaaye amaana helaaye eediisa mafuushe iimaan lahayd waxba oogtiisa ma ahe ilaahni yaqaana u adkaystaa oofintiise ilaydadatay sooma aruursanto afdaboolan ma loo adeege aadamu aadamo maxaa aragti ku lahaabane ildadatay sooma aruursanto afdaboolan ma loo adeege aadamo aadamo maxaa aragti ku lahaabane aaye oofintiisa adkaad itaalna loo waayaa adduunka ku uraaye diwaa la eedaaye ninkii
axdi waa la eedaa ayuu yidhi allah u naxariistee axmed shariif kiler heestaasi ayaana u dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna dambe dhammaantayo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo